Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efyumyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo boggeena internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa cawaysnimo talaado ah bisha oktoobarna waa lix sannadka laba kun iyo shan iyo toban idaacadda habeennimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijka waa go'aankaaga oo aan caawa kaga hadlayno dhallinyarada iyo isdhexgalka bulshada
sideedaba haddaan dib waxyar kugu celiyo bulsho kasta oo meel degan maxamedow saddex marxaladoodun baa la soo gudboonaato inay horumarto inay fadhiid noqoto oo meeshii aanayba ka kicin iyo in ay dib u dhac ku yimaado marka bulsho haddii dad u yimaadaan oo dad kusoo kordhaan badanaa way horumartaa kaasi waxa uu ahaa cabdiqayr soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada colombos ee gobolka ohio oo marti inoogu ahaa xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo isdhexgalka bulshada waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee marka lasoo gaabiyey loo yaqaana nisa ayaa faahfaahin ka bixisay sababaha ay u xirtay xarunta tv-ga universal ee magaalada muqdisho iyo shaqaalahoodii war-saxaafadeed ka soo baxay nisa ayaa lagu sheegay in wariyaasha xiran iyo tv-ga universal ay baahiyeen warar ay ku sheegeen in ay been abuur yihiin oo ka dhana dowladda waxaa kaleoo nisa ay ku doodeysaa in telefishinka universal aysan ku haysan oo keliya hal barnaamij oo ka baxay balse ay jiraan warar iyo barnaamijyo dhowr ah telefishinka universal weli kama aanay jawaabin eedeymahana ay nisa u sababeynayso xarigga wariyaashooda iyo xafiiskoodii muqdisho xarigga suxufiyiinta ayaa iyo xarunta tv-ga ee universal ee magaalada muqdisho ayaa waxaa cambaareeyay arrimo fuliyaha mareykanka ee soomaaliya david cober ururka xuquuqda wariyayaasha ee c p j iyo difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga iyo geeska africa dhammaanna dhinacyadaasi ayaa ku baaqay in la ixtiraamo xorriyadda warbaahinta islamarkaana si shuruud aan la-aan ah loo sii daayo suxufiyiinta xiran
mid ka mid ah hay-adaha gargaarka caalamiga ah ayaa sheegtay inay si weyn hoos ugu dhaceen lacagihii xawaaladaha ee loo soo diri jiray waddanka soomaaliya hay-adda oxfam ayaa sheegtay in sababo badan loo aaneyn karo hoos u dhacan oo ay ka mid tahay carqaladihii iska soo daba noqnoqonaya ee adeega iyo xiritaanka shirkadaha xawaaladaha waxay hay-addu ay sheegtay in soddon iyo shan boqolkiiba dadka aragtida la weydiiyey ee ku nool magaalooyinka ka baxsan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ay sheegeen inay hoos u dhaceen lacagihii ay dibadda ka heli jireen qoraal ay daabacday oxfam america ayaa lagu sheegay in soddon iyo lix ka mid ah boqol iyo saddex iyo toban qoos oo la darsay ay sheegeen in adeegyada xawaaladaha ay ka shaqayn jiray waddamada ay ku nool yihiin ay joogsadeen waxa ay ku baaqday hay-adda inaan carqalad kale loo geysan adeegyada xawilaadaha dowladda turkiga ayaa u yeertay safiirka ruushanka dalkaasi u fadhiya markii labaad isniintii shalay kadib markii sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ay markii labaad hawadeeda kusoo xadgudbeen diyaaradaha dagaalka ee ruushanka meel ku dhow xadka siiriya iyo turkiga dowladda turkiga ayaa safiirka ruushanka u gudbisay cabashadeeda iyadoo ka digta cawaaqibka ka dhalan kara xadgudubyada kale oo ay mustaqbalka diyaaradaha ruushanka ku sameeyaan hawada dalka turkiga diyaaradaha ruushanka ayaa usoo gudbay hawada turkiga sabtidii iyo axaddii lasoo dhaafay wasaaradda difaaca ee ruushankana waxay sheegtay isniintii lasoo dhaafay in ay ku xad markaasi xadgudubkaasi uu yahay mid ay keentay cimilada
halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen wadaacadda v o a toos idin kaga imaanaysa magaalada washington barnaamijkuna waa go'aankaaga kadib dagaalada sokeeye ee soomaaliya ku- ka dhacay dad badan ayaa u kala gooshay dhulka soomaalida waxaa jira da- dadiyow ka barakacay deegaanadii ay asal ahaan u joogeen deegaano cusubna nolol ka samaystay dhaxalgalna la sameeyey bulsh- dhaxalgalna la sameeyey bulshooyinkii ay u tageen haddaba dadka cusub iyo kuwii deegaanka asal ahaan u deganaa maxay kala kororsadeen faadumo yaasiin jaamac wariyaha iyaga magaalada boosaaso ayaa warbixintan inoo soo dirtay xilligii ay soomaaliya ka bilowdeen dagaalada sokeeye waxaa magaalooyinka puntland u soo barakacay qoysas fara badan oo iminka ubadkii ku dhashay gudaha puntland ay noqdeen kuwo qaangaaray islamarkaasna reer iyo ciyaalba yeeshay haddii aynu dib u jaleecno magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso waa halka ugu badan ee iminka ay ku nool yihiin dadyow soomaaliyeed kuwaas oo ay isdhex galeen bulshada gobolka dhinaca ganacsiga iyo inay noqdaan dad wadaaga nolosha sida gabdhaha oo la kala guursado iyo inay barakacayaashu ka dhex muuqdaan horumarka deegaanka bulshada mid ka mid ah dhallinyaradii xilligii ay puntland qoyskooda u soo barakaceen da'diisu ay ka yaray toban sano iminkana ka mid ah ganacsatada suuqa boosaaso ayaa v o a uga waramay arrimahan walaal magaceygu waa cali khaliif sheekh shawwe walaaleh aniga horta waxaan ka imid magaalada muqdisho dii markii ugu horeysay marka xigtana maxay ahayd waxaan kusoo aaday burtine burtina joogay cabaar kadibna waan kasoo tagay boosaasaa imid waxyaalo badanna waan ka faa'iiday oo maxay ahayday oo ka mid ah shaqo- shaqadan waan ka faa'iiday degaan ahaanne waan ku faa'iiday oo intaasaan joogay amni ahaanne waan ku faa'iiday oo nin weynaan ku naqday waaga imaanaya wiil iska yaraan ahaay oo dhallinyaro ah haddira nin odayaan naqday oo intaas ciyaal ku dhalay oo maca degaan ahoo degay Ee, waxaan u malaynayaa caliyow dabcan dabeecadaha dhulka iyo dadka dhaqankooda xiliyadii hore inay kugu adkayd iminka waa la qabsataan u malaynaya haa waa la qabsada hadeero waagii hore xoogaa waa igu adkeedo hataa xagga luqadii waa isdhibi jirna laakiin hadeer waa isfahamni waa isdhexgalnay had waxa weye magaaladii dhan ay baratiyo meel alaal meeshaan marayo warhal caliyo caliyo aa leeleeyahay dad hataa aan garanayn oo ayakii garanaa iska jiro oo magaalada wada joogo marka waxyaalo badan oo dheef ahni waan la kulanay xoogaa waxyaalo iska yararo oo dhib ahni waa iska dheci karta oo marmar oo xagga fahamka oo deegaanka ka imaan karna way iska dheci karta marka waxyaalo badan oo dheef ahni waan la laakiin waxaa badan inta macnaha aan ka faa'iidno waayo macnaha amnina waan ka helnay shaqo badan waan ka helnay oo waan shaqaysana oo dad maxay aheeday oo shaqaystaan nahay marka waxyaalo badanna waan ka faa'iidnay maxaa qabataan caliyow walaal hadda waxaan ka shaqeeyaa meel farsamo ah oo kabaha lagu sameeyo kabaha hiday dhaqankaan sameeyaa iyo waxyaalo badanaan sameeyayo oo maxay ahayd boorsooyinka ka mid ah waa nin iska shaqaysta ahyo maanta isku filan oo cidno u baahnayn oo gacantiisa wax kala soo baxo oo maxay ahayd dadna anfaca anigana is anfaca marka aragtidaada waxaa odhanahay dadka aad baa lays- bulshada isu fahantay oo dhinacaan labada dhinac waxbay kala faa'iideen waa la kala faa'iido faado maayo waayo faa'iida hadda anakaa badanaa umalaynaya anaka markaa daraad imaanin dad iska barakaca iska eh waxaan usoo baxnay inaan wax faa'iidno faa'iidadiina maantana alxamdulilah waan gaarnayo dad waxaan aqanay isbixin karo waxyaale oo ka baxsan oo macnaha oo shalay sidaan ahayn maanta sii kasii wanaagsan oo ilbaxnimona waanoo dheereeda oo macnaha waan fahmnay marka barakac waxaanba isleeyahay xoogaa waa ka faa'iidnaa isleenahay maxamed shariif cabdulle suuley oo ka mid ah ganacsatada suuqa boosaaso horena uga soo barakacay koonfurta soomaaliya ayaa aaminsan in isdhexgalka bulshadu uu sababay in barakacayaal badani aysan iminka quudaraynayn inay dib ugu laabtaan gobolladii ay horey uga soo barakaceen maadaama ay ka mid noqdeen bulshada deegaanka masha allah wiilo badana oo reer camara oo reer bari guursada baa jira anigaasoo kale had- gabar reer bari aan guursaday gabar baa ii dhashay waddanka hadda ilaa iyo sagaal iyo toban san baan joogaa abtin waa lasu noqday seedi waa lasu noqday ilaa haddii marba reerkii maaragtay een, familkii oo isdhexgalay waa qasab haddii marba waxa- xiriirka caweye si weyn bu- ay- ayuu u baxayaa marka waxaad leedahay haddii aad rabto hadda inaad dib u noqoto wayba adag tahay meesha waad ku xididaysataan u malaynaya maya aniga hadda meel aan u socdo ma laha meesha waa ku xidadaystay reer baan ku yeeshay maasha allah sagaal iyo toban sano meel aan jooga haddii inaan ka haajiro ama aan dib aan ugu sii laabta lagamaba yaabo laakiin reerka waa in lasoo salaamaa dib loo laabtaa haddana waa lasoo laabana waa la imaanaya halkan hanti guriyo meerado wax dhan baan ku wada leynaa maasha allah aad baan ugu faraxsanaa maasha allah boqolkiiyo boqol meeshana allah nagu nabad way isdhexgalka bulshada aad buu u wanaagsan yahay hadirtan sidii horena aad buu aga wanaagsan yahay maxaa yeelay een, haddee barakacii markii lasoo barakacay dee dhallinyaradii iyo dumarkii halkan yimaadeen haddee waxaa dhacday dee tabcan maaragtay dabeecadii halkan bari iyo dabeecadii boosaaso haddee inay isku lifaaqanto marka haddee markaa laisfahmo xagga dhaqanka wax badan baan ka dhaxalnay oo hadda aan la soo koobi karin oo wanaagsan ma ka sokow arrimaha guurka iyo ganacsiga waxaa dhallinyarada deegaanka iyo kuwa barakacayaashuba ay iska dhexleen xirfado qaybtooda ay iminka ku shaqaystaan magacayga waa daa'uud axmed cumar cismaan dadka barakacayaashaan ka mid ahay walaal waxaan sameeyaa ee farsamada ee fadhiyada guryaha la dhigto iyo gogolaha wallaahi kolleyba marka horeba dad soomaaliyeed baan ahayn oo faraq weyn noomuu sii dhexayn iminkana markii aan kusoo barakacnay dalkii ee, aad baan isku dhex galnay oo dhallinyarada aad bay isku guursatay oo farsamadii baa la kala faa'iiday oo aad baa loo kala ganacsadaa loo fiican yahay boqolkiiba boqol dadka soomaaliyeed ee u soo barakacay gobollada puntland ayaa waxaa muuqata inay ku soo kordhiyeen horumar ballaaran waxaa abuurmay suuqyo waaweyn oo kala gedisan waxaa ku soo kordhay xadaarad ilbaxnimo oo dadkaani ay xambaarsanaayeen taasoo saamayn ku yeelatay dadka iyo deegaankaba faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga qaxooti nus milyan ku dhow ayaa ku nool waqooyi bari kenya dadkaasi badankoodu waxay muddo rubco qarni ah ay deganayeen xeryo ku yaala deegaanka dhadhaab wariyaha v o eda aadan xasan tarax ayaa haddaba warbixintan ku eegaya sida dadkii deegaanka loogu yimid iyo kuwii soo qaxay ay u kala arkaan faa'iidada ay bulsho walba ka hesho isdhexgalka bulshada qaxootiga iyo dadka deegaanka waxaa la dhihi karaa ma aysan u dhicin sidii la filayey waxaa jiro kala xirnaansho badan ma jiraan qoys qaxooti ah oo dhex degan dhadhaab keliya qaxootiga waxa ay degan yihiin xaryahooda ma jiraan sharci qaxootiga ku xadidaya xaryaha balse waxa ay noqotay sharci la iska dhaadhiciyey oo aad moodo in ay tahay buundo aan la iskaga gudbi karin rubac qarniga ay jireen xeryaha ku abtirsada dhadhaabya waxaa usoo shaqo taga kumanaan ruux dadkan yaa waxa ay badankood u shaqeeyaan kontomeeyada hayadood ee ka howlgala xeryaha dhadhaabyay dad badani oo kenyaana u arkaan inay tahay dekad macmil ah taasoo ay ugala jeedaan inay kasoo gasho malaayiin dollar sanadkii waa ay yar tahay in aad aragto ruux shaqo la-aan ah khaasatan dadka kenyaanka ah oo martida loo yahay sababtuna waxa ay tahay hay-adaha oo lagu qasbaa in ay shaqaaleeyaan dadka soomaalida ee deegaanka ah marka laga soo tago hay-adaha malaayiinta dollar ku bixiya shaqaalaha waxa iyana ay hay-adahan siiyaan dadka deegaanka qandaraasyada lagu dhiso xeryaha hadday ahaan lahayd iskuullada isbitaalada iyo dhammaan aasaasiga nolosha cabduqaadir axmed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada deegaanka waxa uu v o eda u sheegay waxa uu qaxootigu ka faa'iiday deegaanka
qaxootiga faa'iidada uu ka gaaray deegaanka iyo deegaanka faa'iidada ay ka gaareen qaxootiga waxaa badan boqolkiiba labaatan qaxootiga faa'iidada uu ka gaaray deegaanka qaxootigan wuxuu imaadaa isagoo meeshan indhago-an ah oo waxba haysanin oo alaab haysanin oo maacuun haysanin oo waxbaraajo haysanin oo caafimaad haysanin deegaankana qaxootigan hortiis buu sii noolaa oo meeshan uu deganaa dadkii qaxootigan nntynntgii imaaday ama nntnnka imaaday dad waxbartay noqdeen dad magaalada fahmay noqdeen dad qaarkood waxay noqdeen dibadaha aaday waxbarasho ee ku barteen deegaankan dhadhaab ama waddankan kenya marka faa'iidada qofka uu helayo oo meeshan uu ka helayo oo uu kala tegay ama dalkiisa ugu noqdo ama dal saddexdaa u tagay ayaa ka badan midka deegaanka helayaan qaxootiga waa indhago-on waa dad meel ku xiran buu dhahay dadka qaxootiga xoolaha meeshan ay ku haastaan oo ku dhaqaalaystaan kuma haastaan dadka deegaanka ee deegaamadooda boqolkiiba sagaashan waxaa badan qaxootiga inta xooloo ka dareerto oo nabadgelyo keenayo abaar iyo drought iyo wax walba oo ciribtirayo dadka qaxootiga ahaa dhulkibay ciribtirayaan ooy gurayaan oo dhulalkibay qodayaan oo bohollo ka qodayaan markay khasaarada ka soo gaarayso iyo faa'iidada ay helayaan khasaarada ayaa boqolkiiba sagaashan badan movement haddii la dhahana waxay qaxootiga helaan waraaqo jidmare iyo socdaal iyo wax walba marka shaqooyinka ka socdaan qaxootiyaha iyo midda ka socota deegaanka siba deegaanka dhadhaab waxaa badan midda qaxootiyaha ka socota waxaana ka ganacsada dad qaxootiya haddaan eegno dhanka qaxootiga waxa ay ka faa'iideen dadka ay martida u yihiin yaa la dhihi karaa waa ay yar tahay sida uu qabo cabdi weli maxamuud ibraahim oo ah nin dhallinyaro ah deganaa xeryaha muddo shan iyo labaatan sano ah haddii aan ka hadlo arinta qodobkeena dooda maanta oo ah deegaanka iyo waxay kala faa'iideen dadka qaxootiga ah aniga waxay la tahay in dadka deegaanku ay wax badan ka faa'iideen qaxootiga maxaa yeele qaxootiga waa dad masaakiina oo ku xiran xerada gudaheeda oo aan ka bixi karin laakiin dadka deegaanka waxay fursad u helaan inay kow alaabtooda ay soo helaan dadka qaxootiga caanaha ay cabaan waxaa keena dadka deegaanka hilibka ay gataan waxaa kawaanada iska leh dadka deegaanka een, xoolaha nool oo laga- waxaa laga gataa dadka deegaanka Ee, waxaan odhan karaa maarata waxyaaba fara badan ayay dadka deegaanka faa'iideen halka dadka qaxootiga ay yihiin dad gacmaha ka xiran oo aan wax saas hadda aan faa'iido aan kusii qabin xerada qaxootiga marka laga reebo ammaanka protectionka iyo waxbarashada ay siiyaan eh, eh, hay'adda- hay'adaha hay'adda qaramada midoobey iyo hay'adaha kale oo la shaqeeya waxaad moodaa in baryahan dambe ee qayladhaantii lagu xiri lahaa xeryaha badatay una muuqato in mustaqbalka xeryaha uu mugdi sii galayo arrimahan yaa dhacayo kadib markii uu madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruuto ku dhawaaqay in xeryaha lagu xiro muddo saddex bilood ah tani yaa daba socoto weerarkii lagu qaaday jaamacadda gaarisa si kastaba ha ahaatee haddii la xiro xeryaha dhadhaab dad badani oo mustaqbalkoodii ku dhisan jiray xeryaha waa deegaankee iyo kuwo kaloo magangelyo iyo cunno u soo raadsaday iyay dani ku qasbi doontaa inay maciisadaan ninba meeshuu isleeyahay danahaaga way ku hagaagi doontaa aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
weli waxaad naga dhegaysaneysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington barnaamijkuna waa barnaamijkii waa go-aankaaga ee dhallinyarada magaalada muqdisho waxaa ku yaala xeryo badan oo dad barakacayaal ay ku nool yihiin waxaana ka mid ah dadkaasi arday badan oo dhinaca waxbarashada ka faa'iiday digaankii cusbaa ee ay tageen wariyaha v o eda ee muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixintan arrintaasi kaga hadlaysa inoo haya
shantii sano ee ugu dambeysay magaalada muqdisho waxaa soo gaarayay dhallinyaro fara badan kuwaasi oo ka soo barakacay qeybo ka mid a gobollada waddanka soomaaliya dhallinyaradaasi inta badan dhibaatadu ay keentay magaalada muqdisho ay waxbarasho u raadsadeen dugsiyada kala duwan ee magaalada muqdisho dugsiga banaadir soon waxauu ka mid yahay dugsiyada inta badan qaatay ardada barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada muqdisho qaar ka mid a dhallinyaradaasi barakacayaasha ah oon kula kulmay dugsiga hoose dhexe ee banaadir soon ee magaalada muqdisho ayaan wax ka weydiiyey qaabkooda waxbarasho iyo heerarka hadda ay marayaan maxamed cali xuseen maxamed waxaad ka warantaa waxbarashadaada iyo qaabka ay ku bilaabatay wallaahi wax barashadayda aad iyo aad u saraysaa waxaan dhigtaa dugsiga banaadir soon Ee, waxaan ka imaday labo een, labo kun iyo tobankii waxaan ka soo qaxay een, gobolka shabeellada hoose haddana waxaan ku suganayaa iskuulka banaadir soon marka xilligaas aad ka timaadeen mu- xilligii ma dagaala ka soo qaxdeen ma xilliga abaaraha oo dhibaatooyinka jireen maya wax dagaalama deegaanka maxaa ka soo kacdeen abaara lay ka soo qaxna abaaro Mhm. marka muqdisho barakacaad ku timideen kabacdi waxbarashaa bilowda Ah, waxbarasha bilaabay si- een, haddana si bilaashan waxaan ugu bar- een, ugu bartaa iskuulka banaadir soon si waxba een, lacag la'aana maxaa ka faa'iida marka waxyaaba aad iyo aad u weyn aan ka faa'iiday een, aan fa- ka fahmay aan awood fahamsanayn aad iyo aad iyo aan ula jaan qaaday marka waa dugsiga ho- eh, dhexe ah, Mhm.
dugsiga oo dugsiga dhexe Mhm. marka ka waran marka qaabka waxbarasho waxbarashada kugu socoto si hay een, oo wanaagsan ay ugu socotaa waxbarashada waa fahamsanahay qaabka dhan Een, macallimiinta waa isbaranay maamulka oo aad iyo aad u wanaagsan yihiin macallima ardayda hadda waan si fiican ula jaan qaada Mhm. marka maxaa is leedahay heerkaada waxbarasho maadaama aad nin eh, dhibaato eh, keentay magaalada muqdisho ay tahay dhulkii aad degeneedeen ka timaadeen xagga waxbarashada heerkee aa is leedahay ka gaar ilaa iyo heer sare ilaa aan ka gaari rabaan jaam- heer jaamacadeed Mhm.
ilaa iyo heer jaamacadeed ee, in kabacdina ku shaqaystaan rabaa waxbarashada aan meel fiican ka gaaro sidoo kale eh, ardada qaar ka mid a ayaan la hadlay Eh, magacaada walaal nasre maxamed ciise waxaan ka soo barkacnay gobolka hiiraan gaar ahaan buulo burti buulo burdaa ka timid Haa, waxaan uga soo barkacnay dagaalo sokeeye fara badan ah ayaa ka dhacay dalkeena soomaaliya sidaas ayaan uga soo barkacnay haddana waxaan een, ku suganaa dugsiga hoose dhexey sare ayaan wax ka bartaa oo banaadirson marka maxaa barataa waxaan bartaa maadooyin fara badan ayaa iskuulkan ka bartaa marka eh, dugsigan inta aad dhiganaysay bal ka waran waxaad ka faa'iidatay dugsigan horta waxaan ka faa'iiday fa- een, faa'iidooyin fara badan taasi waa dalka soomaaliya taasi waxaan waxbarasho la-aan ayaa ka jirta balse intaan sidaan u imaaday waxbarasho si toos ayaa igu socotaa marka waxbarashadu waxaa leedahay hadda meel fiican aan ka joogaa Een, waan ku faa'iidaan leedahay inaan muqdisho imaado waxbaratid Haye. Een, maxaa rajeynaysaa marka in- een, dugsigaada sare markaa dhammaysa kadib waxaan rajeynayaa inaan dhankay jaamacada usii dhaadhaco aanba aa wax si heer sare ah waalidiinteyda iyo dhammaan intii soo garab qabatay iyo iskuulkan oo sadexii sare aan u mahadcelinayo dhammaan waxay inaa u qabto oo dalkeygana wax u qabta ayaan rajeynayaa oo heer sare ka gaaro gaar ahaan waxaan jeclaa inaa ku takhasuso dugta horeysinimo intaasi kadib qaar ka mid a macalimiinta ayaan la hadlay axmed nuur dhaaley wuxuu ka mid yahay macalimiinta dugsiga banaadirson waxaana wax ka weydiiyey qaabka waxbarasho ee ardadani ay wax u baraan waad mahadsan tahay marka hore annaga u mahad celinaynaa bahda v o a run ahaantii ardayda soo barakacda waa siyaabo badan ay isugu jiraanoo sida ay isugu jiraan dadkaan soo barakicin oo kale dad wax haysta iyo dadaan wax haysan ayay herarkoodu kala duwan yihiin waxaan ku wajahnaa run ahaantii caqabado fara badan iyo waxyaabo fara badan kuwa dadka barakacayaasha waxaa ku jira xataa waxbarta wax kharasha la idinkama rabo ee aan xataa aan ku qanci karin oo waxbarashadu waxay tahaba aan ogeyn oo baa- baadiyaal fog iyo meelaan waxbarasho ka jirin ka yimid marka lama soo koobi karo run ahaantii waxyaabaha markaasi lagu wajahayo markii wax la baraayo ama marka lagu dhiirigelinayo maxaa ku qancisaan marka markaad dugsiga keenaysaan oo kale ama ay wax baraysaan oo kale rumaantii waxyaabahan ku qancino waxaa ka mid a inaan tusino markaasi arday oo hore wax u baratay ee markaasi ee, aan u sheegno inay ee, shaqo helaan iyo inay waalidkood ee, markaasi fangareeyaan ay dhibaato ka saareen iyo ee, waxyaabo muuqaala ah oo markaasi aan hayno iyo waxyaabihii markaasi sida aan ku qanci karno hadba sida aan wax u qanci- ugu qanci karno oy qofkaan u fahmi karo ardagaano inuu beritu dalka iyo dadkaba wax u taraayo naftooda ah wax u taraayo qo- ardaguna jahli uu ka baxayo cilmigu baxayo wax dareensiin kara ayaan run ahaantii markaasi aan ku qancinayn
ugu dambeyntii maxaa isleedihiin ardada oo s- noocaas oo kalea waa u soo saari kartaan run ahaantii ardaydaasu soo saaritaankooda hadda waxaan ku ku dhex wadnaa ku soo barbaarinaa ee, ardayda oo aan barakaca ahayn dhexdooda ayay hadda ku barbaarsan yihiin way fara badan yihiin run ahaantii waxaa jiro gaadiid oo dugsigu leeyahay oo markaasi ayaga si voluntary loogu qaado ama si freeya loogu qaado ayaa jirto mararka qaar ee, ardaga baawraa xataa in laga bixiyo ee, maadaama uu iska tabar yar yahay ee, lacagta caadigana aan laga qaadin oo ardayda kaleeta laga qaado markaa iska bixi karta marka waxaan is leenahay iyaga laftirkooda waxaan rabnaa inay ayaga laftirkooda ay gacanta qabtaanba dadka iskuulka ama ka shaqeeya ama ay horumarkaasi dadka ummaddu hiigsanaysa inay wax ka hiigsan kay wax bartaan aadan u danaynaynaa inkastoon ognahay maadaama aan ognahay duruufta ay kasoo baxayaan iyo qoyska ka dambeeya culayska haysta aan ognahay inay bulshada ay wax la qabsadaan waxna u qabtadaan ayaan jecel cabdulaahi maxamed nuur waa madaxa dugsiyada banaadirson waxaana wax ka weydiiyey qaabka dhallinyaradani barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada muqdisho ay uga soo aruuriyaan xeryaha ay ku jiraan ee barakacayaasha dabcan ardada hadda aan la kulanay oo oday- idaacaddu lafteeda ay la kulantay v o eda waxay ka mid yihiin ardayda gacmo furan uu kusoo dhaweeyey iskuulka banaadir zone iskuulkana qaybo fara badan ayuu leeyahay qayb kastan sidaas ay u joogaan gacmo furan uu kusoo dhaweynaa axmed xasan colaad v o a muqdisho aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad warbixintaas nooga soo diray magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in khami- habeenka khamiista haddii la yidhaahdo aad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixino kale oo ka hadlaya dhalinyarada iyo isdhexgalka bulshooyinka soo barakacay amaba yimid deegaan cusub iyo kuwii asal ahaan deegaanka u deganaa ee hamoogaanina haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heesta dhaayo jacayl iyo fanaanada seynab laba dhagax
Yeah.
waa hagaaga weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a tooseeda kaga imaaneysa magaalada washington barnaamijkana waa go-aankaaga haatanna kusoo dhowaada dhegeystayaal xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaa noo haya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga barnaamijka maanta waxaa martiigu ah cabdikhayr soofe oo xidhiirka bulshada u qaabilsan magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalka maraykanka cabdikhayr soo dhowow waa dhow walaaba maansantahay haddaynu ku bilowno bal isdhexgalka bulshooyinku waxa uu yahay haddaynu si fudud u qeexno waa su-aal wanaagsan walaaba waana mahadsan tahay mar kale waa bulsho meel deganayd oo dad cusubi kusoo kordhay kusoo biiray waxaa lagu macnan karaa in dadkaas soo kordhay ay la yimaadaan waxay ay yaqaaneen oo ama cilmi ah ama tacliin ah ama farsamo ah ama dhaqaalaba ah ama xoogoodiba ah marka badanaa bulshada martida loo yahay ee loo yimid way ka faa'iidaa waxay ka faa'iidaa waxyaalahan qeexay oo dhan oo bulshadii martida ahayd ay u keento kadibna waxay noqotaa mid quweysa oo xoog u yeesha bulshada meesha deganeyd oo si wada jir ah ay isu kaashadaan oo ay horumar ku gaaraan waan gartay dalka maraykanka waxaa la yidhahdaa waa dalkii dadka muhaajiriintaahi ay deganaayeen amaba dalkii muhaajiriinta haddii si gaaban loo soo koobiyo haddii si gaaban loo sheego muxuu ka faa'iiday maraykanku gaar ahaan dadka kala duwan ee hijrada ugu yimid dalka wax badan buu ka faa'iiday waana sababtaba uu maraykanku u yahay maxamedow waddanka ugu xooga badan dhaqaale iyo dhan walba marka la eego adduunka waa dadka muhaajiriinta iskaashaday oo isku biiriyey cilmi oo isku biiriyey wixii farsamo ay yaqiineen ay la yimaadeen sideedaba haddaan dib waxyar kugu celiyo bulsho kasta oo meel degan maxamedow saddex marxaladood un baa lasoo gudboonaato inay horu marto inay fadhiid noqoto oo meeshii aanay ka kicin iyo in ay dib u dhac ku yimaado marka bulsho haddii dad u yimaadaan oo dad kusoo kordhaan badanaa way horumartaa haddii aan cidna u iman sideedii ay ahaato bulshadaasi waxay noqotaa fadhiid oo meesha kamaba kacdaba de waxba kuma soo kordhina haddii dadkii meesha deganaa ay ka tagaan sida hadda soomaaliya ka dhacday oo kale oo meeshii cidla noqoto dadka tacliinta iyo farsamada yaqaana ay ka isaga guuraan ama qaxaan bulshadaasna waxay noqotaa bulsho dib u dhac xoog badan ku yimaado marka maraykanka waxyaalaha uu faa'iiday waxaa ka mid ah ilaa iyo markii la aasaasay dadku way iska daba imanayaan yurub ha ka yimaadaan south east asia iyo koonfur galbeed aan idhaahdo koonfur bari asia waddanka la ha ka yimaadaan africa ha ka yimaadaan dad qaar xoog lagu keenay oo lasoo jujuubay waayo aan boqolaal sana laga joogo iyo kuwo iskood u yimid oo innaga soomaalida hadda halkan jooga aan ka mid nahay sidaasay dadku isaga daba socdeen qolo kasta oo timaadana waxay soo kordhinaysay faa'iidooyinka iyaga ahoo een, waddanku uu- uu kaga faa'iiday waan garta hadaynu tusaale ee, toosa soo qaadano soomaalida timid maraykanka sidaan ognahay waxay ugu badan yihiin gobolka minnesota waxaa ku xiga gobolka aad joogtid ee ohio soomaalidu maxay ku kordhisay bulshooyinkaas maxayse ka kororsatay soomaalidu sideedaba waa dad xoogsiga lagu yaqaano inay wax soo saartaan oo waxay la yimaadeen maadaama dhibaatooyin iyo qaxooti ay soo mareen halkan markay yimaadeen een, eh, sideedaba qofka soo qaxay maxamedow wuxuu wax fursad ahoo een, doorka keliya uu haysto waxa weeye inuu samato baxo oo uu dadaalo oo shaqaysto oo xoogsado oo tacliin barto marka iyagoo ubadkoodii wata ayay yimaadeen soomaalidu Een, halkiina waxay ka bilaabeen inay xoogsi galaan oo oo ubadkii tacliin geliyaan oo hadda waxaad arkaysaa marka eh, dad badan oo dhalinyaro ah oo soomaali ah, mutacalimiin ah qaar dhakhaatiir yihiin qaar een, yaqaanaan eh, nooc kasta oo trade ah oo een, een, cilmi ahoo la barto een, ay barteen oo yaqaanaan Een, dad meel iska fadhiistana maahane Een, ama tagsi ha wadaan ama warshad ha ka shaqeeyaan dad shaqaysto oo wax soo kordhiya marka een, waxay een, waddanku uu ka faa'iiday inay canshuur bixiyaan een, inay ganacsiyaal yaryar sameeyaan boqolkiiba inta ay soomaalidu tahay iyo marka la eego ganacsiga yaryar ee la abuuro boqolkiiba intay ganacsi abuurayaan ama dukaan yar ha furtaan ama meel adeeg laga qabanayo ha sameeyaan ama gaadiidka iyo wixii la xiriida Eh, boqolkiiba inta ganacsi yar abuurayso marka la barbar dhigo qowmiyadaha kale oo dhan maxamed way ka way ka sarreeyaan nambarkoodu aad buu uga sarreeya halkan eh, mathalan eh, columbus ohio Eh, waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba saddex eh, inay yihiin eh, soomaalida haddana ganacsiga yaryar ee la abuurayo waxay u badan yihiin soomaalida boqolkiiba lix inay dhan yihiin waa laba jibaar tirada ay ahaayeen qiyaasta boqolkiiba marka la eego waan garta hadaynu soomaaliya eegno magaalooyin waxaa jira dabcan ee, dadka degan ay kala duwan yihiin tusaalaha ugu wanaagsan waa muqdisho muddo aad u fara badan soomaali meelay joogtay baa isaga imanaysay iyo magaalooyin kale oo xilligii ee, iminka burburka ka dambeeyey iyaguna saasoo kale dadyo kale ay u- ay u tageen bal tusaalaha in magaalo ay leedahay dad kala duwan ay macnaada ay ku nool yihiin dad kala duwani faa'iidada ay u leedahay iyo sida ay uga muuqato ee, taariikhda soomaalida Een, si xoog badan ay uga muuqdaan maxamed ow, waa mid mid haddeer aynu ka hadlaynay ee heer qowmiyado iyo qaramo kala duwan ah oo hoos loo dhigay un weeyaan matalan een, deegaan dad yar deganaayona laga laga laga yaabo konton kun oo qof inay ku noolayd oo magaalo ah ayaa waxa u yimid dad soo qaxay oo badan waxaa laga yaabaa degaankii horey u joogay in ay kusoo kordhiyaan dadka yimid ee, oo ay ka faa'iideen dhaqan cusub dhaqaale ay keenaan cilmi iyo farshaxan iyo waayo aragnimo ay soo barteen sida tacliin iyo sanco iyo abuuris farsamo shaqo oo oo tiro badan oo degaankii uu noqdo degaan horumar dhaqaale keena tusaale ahaan een, dadka soomaalidu waa dad reer miyi iyo reer guuraa dhaqan ku leh oo waxaa laga yaabaa deegaanka dadka horey usii joogay inay ka faanaan ama ceeb ay u- u- u arkaan waxyaalaha farsamooyinka noocaasa ninka guriga dhisaya midka een, maxaa la yidhahdaa biraha tumaya een, midka een, sidaas oo kale ay- ay ka faanaan marka waxaanina wax la isbaro weeye Een, matalan soomaaliya waxaad arkaysaa in nin fuundi ah oo weligii aan iskuul aadin uu ku naqshadayn karo islamarkaasna isla asagii uu ku dhisayo guriga ugu quruxda badan Een, kuwa kale oo la shaqaynayana isaga baa tababaraya kuwii horey haddaba marka uga faanayay ama ceebta u arkayay markay arkaan ninkii wax soo saar leh ee gurigii quruxda badnaa oo dhisay waxaa laga yaaba inay kuwa daydaanbo cilmigana cilmi la isbaro weeye Een, een, marka farsamooyin badan ay dadka isdhexgalkaasi faa'iido bulsho oo isdhexgal ah oo bu- bulshadaasi sidaan horey u yidhi inay xoog yeelato isdhexgalkaasina uu horseedo kobac iyo koritaan bulsho koritaankuna eh, waxaa ugu wanaagsan maxamed oo cilmiga la barto weeyaan waan garta Eh, khadka telefoonka waxaa ku jira nadiira jamaal jaamac oo ka soo jeeda magaalada ceergaabo haatanna wax ka barata jaamacad ku taalla magaalada boorame ee somalilan nadiiro bal khibraddaadii markaad ka guurtay meeshii aad ku dhalatay aad tagtay magaalo kale khibraddii aad la kulantay haddaad nala wadaagtid bismillahi raxmaan raxiim Een, horta markooda waad mahadsantihiin Een, horta mar hore ayaan ka imi een, deegaankaygii xaggana ugu yaraan waxaan joogaa hadeerto shan sano shantaas sanona waxaan igu soo kordhay waxyaaba badan Een, dadkaan isdhexgalnay Een, asxaab badan aan ku yeelanay cilmi aan ka kororsanay iyo shaqo aan ka shaqaysanayba Een, haddaan xagga kale istaago iyagu waxay naga faa'iideena een, ka bulsho ahaan ama deegaan ahaan Een, dhalinyaro aada u badan baa timi dad baa usoo gura yimi een, boorama iyagoo ka kala yimi meelo kala duwan soomaaliya oo dhan een, carabaha meelo kala duwan marka xitaa dad ka yimi maraykan iyo kasoo noqda oo xagga yimaado iyo ingiriiska iyo meel kasta iska yimaado marka dadkaasoo dhan waxay kusoo kordhiyeen wadanka dhaqaale aada u sarreeya oo markaad isku eegtid sanado ka hor magaalada say ahayd iyo iminka say tahay aan aada u kala fog yihiin bulshadii oo isdhex gashay dadka oo qaarkood ayna aqoon deegaamada dadka kasoo kala jeedjeedaan soomaaliya oo kale dadka waaweyn marka laga reebay dhalinyarta iyo iyagoo iyaguna bartay waxyaaba badan waxyaabahan ka faa-idnay dhalinyarada oo kale waxaan ka faa-idnay in la sameeyo groups oo lagu soo kordhin karo sidii loo soo saari lahaa dad wax akrinaya ama wax qoraya naadiyo la sameeyo marka waxyaaba badan waxyaaba badan baan ka faa-idnay waan gartay marka bal haddaad eh, dadweynaha la wadaagtid annaga iyo dadweynaha nala wadaagtid eh, waxaad adu meesha ka baratay iyo tusaale ahaan ardayda iskolaska haydeen luqad ka duwan tii hore mid walba uu la yimid ma idinka dhex abuurantay yacni erayo ayna Ha, adigu aqoonin ee ha.
arday kale yaqaano kuwaad adigu taqaanay oona arday kale aqoonin aan sidoo kale iyo sidaasoo kale haa dabcan leano waxaa dhici karta in een, iyagu lahjad gaara ku hadlayaan adigu lahjad gaara wadatid marka sometimes uu dhici karo isfahan la-aan marka ay kugu qaadanayso saacadina u sharaxdid qofkii waxaa isdaati ka wadid ama ay dhici karto markuu isaga wax kuu sheegaya inuu kuu sharxo laakiinse haddeer waa laisla wada qabsaday oo dadku way u fududahay in in la isfahmo imka waan gartay eh, cabdikhayr haye maxaad ka odhan lahayd isdhexgalka iyo sida ay eh, nadira iminka ay sharaxday Eh, waana waana isdhexgalka maxamed oo nadiire waa mahadsan tahay Een, een, taasi waxay daliil cad u tahay markhaati u tahay in isdhex- isdhexgalku ahamiyadda uu leeyahay een, iyo sida uu kobaca iyo koritaanka bulsho u keeni karo Een, weliba xagga tacliinta iyo dhaqanka eh, keliya ma ahane marka laga eego arrimaha sida amiiraba ay sheegtay een, dhaqaalaha kobcin kara waana midda danta bulshada ku jirto rasmiga Een, sidaan goor dhaweyd een, xusnay xirfadaha lafdhabarka u ah bulshada Ee, taariikhiyan marka la eego soomaalidu ay ka fahanto dhaqankooda reer miyiga ahe takoorka ee ku salaysane ee, jaahilnimadana ee, ay ka dambeyso Ee, in waxyaalaha ee, bulshada ule waxtarka u leh ee, laga faano ama la isku caaweeyo hadday noqoto in beer la ee, bir la tumo in beer la tabcado in la ugaarsado in la kalluumaysto in guri la dhisto in maxaa la yidhahda wax kasta oo nolosha aasaasiga saacidi lahaa qofkii qabtay ee xirfadlaha ahaa cilmiga lahaa la yidhaahdo ee lagu lagu ceebeeyo oo maxaa la yidhahda lagu takooro Een, in bulshadu ay ka kobcdo oo isdhexgalkaasi lasoo dhaweeyo een, la la dhiirigeliyo een, waxyaalaha cilmiga leh ee farsamada leh ama farshaxanka leh in bulshadu ay ay wax ka faa'iidi karto fahamka noocaasa een, waana waajib een, dadka madaxda u ah soomaalida hadday noqoto dhaqan iyo siyaasadba in ay een, dhiirigeliyaan in een, bulshada een, maxaa la yidhahda sidaas ay isu dhex gasho ma- matalan waxaa dhacaa een, ee, dembiga ugu weyn ee bulsho ay nafteeda ka geli karto ama tan ubadkeeda iyo jiilasha dambe ee soo socda ay ka geli karto waxa weeyaan in la yidhaahdo magaalo hebla waxaa iskale qabiil hebel taasina waa dembi aada u weyn ee maxaa la yidhahda ay tahay in laga koro marka een, aad baan ugu faraxsanahay in een, ubadkii iyo dhalinyaradii een, iyo arday markhaati ka kacayaan taasina waxay horseedi kartaa in horumar een, uu yimaado dhan dha- dhaqan iyo dhaqaalaba leh waan gartay haddaynu dib u- u eegno xilliyadii hore dowladdii dhexe ee soomaaliya markii ay jirtay waxaa jiri jiray barnaamijyo hadday noqdaan eh, dhinaca waxbarashada ardaydu markay dugsiga sare soo dhammeeyaan ee ay ku jiraan eh, xilligii la odhan jiray shaqada qaranka waxaa loo kala diri jiray deegaana ayna u dhacan taasi waxay horseedi jirtay in ardaygaasi uu deegaan kiisan ahayn u tago waxna uu ka soo kororhsado sidoo kale ciyaarihii gobollada marka ay gobolladu muqdisho yimaadaan waxaa jiri jira in gobolba lagu qori jiray xaafad gaar ah oo marti eh, laacib walba amaba ciyaaryahan kasta marti looga dhigi jiray qoys ka mid a qoysaska xaafad gaara degan marka iminka dabcan arrin khasabaa timid oo ah dadka inay barakacaan oo ay ka kacaan meel oo ay meel kala tagaan siday doontaba ha ku timaadee waxyaabaha ay arrintaasoo kale bulsho ku kordhin karayso maxaad ku ku sharxi lahayd Een, maxamed oo ti haddii beri sidaas ay ahaan lahayd ay ay ay ahaan jirtay aan idhaahdo oo een, dadka madaxda u ah soomaalidu ay horseedi jireen in een, qarannimo iyo maxaa la yidhaahdaa waxa la yidhaahdo midnimo qaran een, iyo dadku isdhex galaan hadda waxaa lagu bedelay waad og tahay oo dee d- dowlad goboleed iyo deegaan hebel anaa iskale iyo reer hebel baa iskale iyo in dadki lasii kala qoqobo oo lasii fogeeyo laakiin marnaba ma aha mar een, ay arrinkani uu yahay arrin laga quusto oo anigu quus ma taagni waxaan isleehay weli rajo weyn baa jirta in dadka madaxda ah ay ay baraarugaan madaxduna ma aha kuwa duqoobay ee gaboobay keliya madaxdu waa dadka ardayda ah ee dhalinyarada ah laynka hadda igula jira muqdisho iyo borama mutacalimiinta ah dadkaas inay istaagaan oo danahooda raacdaan oo waxa waajibka ah ku ah iyo mustaqbalka wadanka waxay u arkaan oo ah in bulshadu ay isdhex gasho kala qoqobida la iska daayo waxyaalaha faa'iidada iyo nacfiga u leh horseedi kara inay dadku danahooda raacdaan oo wadaniyad qiiro wadaniye wadaniyadnimada oo walaaltinimo oo muslimnimo oo soomaalinimo ay ay dhiirigeliyaan ay baahiyaan ay maxaa la yidhahdaa u dabaaldegaan ay soo dhaweeyaan ay ku farxaan in la la la la ta'kiidiyo taasaan anigu aad aada ugu dhiirigelin lahaa dadka madaxda ah madaxduna ma aha ninkii uun madaxiisu cero noqday waa dadka dhalinyarada ah ayaa ayay tahay inay inay kaalintaasi galaan maxamedow waan gartay cabdulaahi baa ku jira laynka magaalada muqdisho cabdulaahi adoo magacaaga ii dhammaystiri doona waxaad iiga warantaa heerka waxbarasho ee aad ka gaadhay waxbarashada guud magaalada muqdisho iyo khibradaada ku aadan isdhexgalka bulshada
bismillahi raxmaan raxiim dhammaan waan salaamayaa marka sharafta khadka ku jirto iyo adigoo sandheera magacaygu dhamaystiran waa waxaa wahay ustaad maxamed cabdullaahi maxamed xasan shariifka oo wax ku bartay magaalada muqdisho iyo goboladan koonfur galbeed ee soomaaliya waxna macnaha muddo badan ka shaqeynayay isla magaalada muqdisho dabcan qeybo kamid ah shaqooyinka haya dabcan martida qaabka ay uhadlayso waxyaabaha aan intaan dhegeysanayay waa waxyaaba la dhihi karaayo waa wax jira oo oo isdhexgalka macnaha abuuri karaa dabcan intaan magaalada ka shaqeynayay waxyaabaha aan annaga dhinaceyna waxaan u badnaa dhinaca macalinimada ay u badneed dabcan markaan fiirinana macalinimada waa waxa waa waxa ugu muhiimsan ay dhalin karaa isdhexgalka bulshada dabcan isdhexgal bulsho markii la dhahaayo waa waxa keliya abuuri karaa bulsho isfahanta ama dhalisa fikrado cusub siduu sheegaya haddeertaan professorka qadka noogu jira ee ohaya jooga ama colombia columbus dabcan waa fikradaha inta aan joogay marka muqdisho dabcan waxa waxaan ahayn arday kasoo ka timid gobolkan shabeellada hoose oo kale dibne waxbarashadeena ahayd magaalada muqdisho jaamacadda muqdisho qaar kamid aan dhiganaynay jaamacadihiina oo kale xagga waxbarashada markii la fiiriyo marka dabcan dadka ugu badan hadeertaan magaalada wax ka dhiga ama ma kula shaqeynayso way u badan yihiin dad aanan muqdisho badankooda inkastoo collection ay tahay aysan u badan meelo kale ka imaado markaa la sheekeysata dabcan hataan aada hataa waxaan ugu far farxaa mararka qaarkood arday fara badan oo iskoolkii iskala baxnay oo dabcan meelaha qaarkood jaamacadaha qaarkood hataa ka shaqeynayo oo dabcan ka yimid jaamacado kor ka yimid marka isdhexgalka taasi waxay keentay marka isdhexgalka inuu soo kordhinayo isbedel inuu soo kordhinayo haddii bulsho isdhexgalkeeda uu bato waxaa kordhayo macnaha authoritygeeda ama waxaa kordhayo aan yiraahda isbarashadeeda dhaqankii dhaqaalihii iyo wixii o dhan way kora lakinse bulshada hadday ay isku kooban tahay ay diido qof ama dheeraadu inuu soo dhex galo dabcan waxaan dirasaha in ay ay keenayso in bulshada bulshada taa aysan horumar aysan ay gaari karin marka waxyaabaha muqdisho intaan joogay macnaha aan kaan ka faa'iiday waxaa kamid ahayd waxaan ka shaqeynayay muqdisho macnaha degmooyinkeeda degmooyin kamid ah dabcan muddooyinka hadda ugu dambeeya xataa ayaan ka shaqeynaya dabcan intaan degmadaas joogay aniga degmadaas dad gooniy ay ahaayeen laakiin ayaa ku noolaa laakiin intaan joogay aniga waxaan isku daya xataa fikrado badan oo aan kasoo guuriyey macnaha meelaha aan kasoo jeedo oo kale inaan aan usoo bandhigay dabcan dadkii meesha ku noolaa waxay sameeyeen ama aan aanla shaqeynayna oo kale waxay dhaheen ma soo gudbi kartid fikradaas dabcan bulshada dadka saas oo kale macnaha waxaa la dhihi karaa horumar toosa ma gaaren xataa waan usheegay xataa sababto waxyaabaha aan bartay waxay ku saleysnaayeen economics dhaqaalaha ayay ku saleysnaayeen waxyaaba dhaqaala kusaleysan ay ahayn marka waxaan isdhahay dadka markaan fiiriyey waxaan dad soo kubcay ahayn waxaan isdhahaa bal macnaha eh, fikrado subsiye si ay isdhexgalka bulshada iyo iyo iyo talooyin fara badan si aan loo keenay marka eh, sander waxaan dhihi karnaa isdhexgalka bulshada macnaha waxyaaba badan faa'iida ayuu leeyahay tusaale ahaan dukaano markaan soo qaadana oo kale waa arkaysa en, ah, en, qaabkay u kubcayso marka hal qof ma lahan bakaara laakiinse bulsho isku tagtayo oo muqdisho iyo meelo kale iyo gobolo kale ka timid ayaa abuuratay macnaha macnaha en en en en dhaqa- en en en economic dhaqaalahaas marka waad dareemi kartaa marka en en en isdhexgalka bulshada marka waxaan dhihi karnaa wax unbuu is- waxbuu soo kordhinaya may wax unaaqsanaya male ha ahaato ganacsiga ha ahaato en en dhinacyo badan waan gartay aad baad maadsantahay cabdulaahi Eh, cabdikhayr haddaynu soomaalida maraykanka haddaynu kusoo noqono dalalka reer galbeedka oonu ka nimaadno soomaaliya soomaalida maraykanka haddaynu u barbardhigno amaba dadka soo galootiga ee maraykanka yimid haddaynu u barbardhigno dadka soo galootiga ah ee galay qaaradda yurub isbarbardhigga yurub iyo maraykanka bal haddaad wax nooga sheegtid
waan tegay meelo badan oo kamid ah waxaa horta nidaamka dawliga ah siduu ku shaqeeyo dowladda iyo hay-adaha dowladda yurub meelo badan oo kamid ah iyo maraykanku waxaad en, ay ah, moodaa inay aada u kala duwan yihiin intooda badan En, eh, meel waa meel en, la dhiirigelinayo maraykanku waa de capitalism oo qofkii inuu isagu eh, wax gaara leeyahay oo hanti gaara leeyahay oo baa la tixgeliya xaggana en, sida qofku ama deyn ku heli karo ama uu bi- ganacsi cusub ku abuuran karo marka laga eego meelo yaryar oo maqaayada iyo wax la xiriira iyo dukaamihii caadiga aha dharka iyo mawgiga badanaa eh, inta badan yurub ma badna marka laga laga reebo eh, meelo gaar ah sida hadda mathalan eh, wadankan sweden la yidhaahdo oo kale iyo en, waxaad arkaysaa inay yihiin kuwa maraykanka ugu soo dhodhow Eh, iyo eh, ingiriiska eh, laftigiisa oo dadku ay en, eh, ganacsiyo badan haystaan aadna u badan yihiin soomaalida jooga maca kuwa maraykanka ay aada uga badan yihiin En, haddana en, waxaa la yidhaha dadku soomaalidu dhaqan ahaan waa dad en, mar walba eh, isku tashta oo en, iyagu iskaashada oo si gaara wax gooni u abuurta oo en, eh, markaad eegto meel kasta oo ay degan yihiin waxaad arkaysaa ma- ma ka waayesid maqaayad soomaali ah ama dukaan soomaali ah oo dhar soomaali lagu gado ama dukaan eh, cunto xalaala laga iibsado oo soomaali leedahay ma ka waayesid marka way isu dhadhow yihiin inta badan galbeedka oo dhan Eh, waxba badan oo eh, farqi ah uma dhexeeyaan waan gartay Eh, laakiin markay kusoo noqono isdhexgalka iyo en, eh, wadanka dad badan joogaan siduu uga faaidaysto tusaalaha ugu dhow ee en, uguna dambeeya tusaale kaasin kale maxamed waxaa weeye wadanka la yidhaha south africa oo dad badan oo muhaajiriin ahoo soomaaliduna ku jirta ay joogeen en, wuxuu kaalinta koowaad ka galay xagga dhaqaalaha dhaqaale wanaaga wadanka ugu dhaqaalaha wanaagsan eh, wadamada africa ayuu ahaa goor dambe ayay ku kaceen dadkii muhaajiriinta ahaayoo ilaa hadda maantadan aynu hadlayno ay eh, laynayaan oo xasuuqayaan Eh, sanadkii haddeera soo dhaafnay labada kun iyo afar iyo tobanka dhaqaalahoodii aada buu hoos ugu dhacay waxaa ka qaaday oo kaalinta koowaad galay hadda nigeria wadanka marka eh, heer kasta oo la la- la gaarsiiyo ama tuulo yar oo dad kala duwan oo degaano ka yi- ka kala yimid sida soomaaliya aan ka hadlaynay oo kale ha ahaato ama wadan weyn oo wadanka maraykanka oo kale ha ahaato em, ama ama ama south africa wadanku dad badan oo kala duwan wadankii uu joogo em, oo kala dhaqan duwan kala cilmi duwan kala farsamo duwan em, dhaqaalihiisa wuxuu ka wanaagsanaanayaa wadanka uu ka dad badan yahay taasina wax wax horey loo loo cayimay weyaan loo loo loo xaqiijiyay aan idhaahdo waan gartay Eh, nadiiraan u tago nadiira haddayba dhacdo berri ka maalin inaad ku noqotid magaaladeeda asal ahaan ka soo jeeday maxaad is leedahay waad u geynaysaa waad ku kordhinaysaa bulshada halkaa joogta
Een, waxyaabahan balangareynaya ama ku fakeraya inaan u geeyo horta number one cilmigaan bartay oo xaggan ka bartay Een, barnaamijyo badan oo isleeyahay een, haddii xaggaana laga filin lahaa wadankii laga filin lahaa oo een, loo wada kii lahaa way- way saameynaysaa oo kor bay u qaadaysaa Een, waxyaaba badan waxaa kamid oo kale een, isdhexgalkaan sameynay haddeer oo kale haddii loo sameyn lahaa dee wadan een, sidii berigiiba horeba jiri jirtay in arday la qaado oo meel kale la geeyo inkasta boramaba de ay keentay eh, jaamacadaha jaamacadan oo la wada imanayay ee saameynta u samaysay haddii magaalooyin kalena saa loo sameeyo inay isbedel weyn muujinayso
waan gartay cabdikhayr magaalooyin kaleo waxaa jira eh, wixii ka dambeeyey eh, markii soomaaliya dagaalka saqeeyu ka dhacay aad u kobcay oo u weynaaday waxaana keenay dabcan dadkii tegey hargeyso kalaa ka mid a jabuuti baa ka mid a boosaasaa ka mid a jigjigaa ka mid a gaarisaa ka mid a meelo waxaa jira cuntooyin xitaa aan dee deegaanka lagu aqoonin inay yimaadaan tusaaleaan hargeysoo kale waxaan maqlayay maalin eh, in makhaayad lagu cuno muufada in laga furay oo aad eh, maarata dadka ay u yimaadaan oo eh, zaxmad miidhana quruxda ay leedahay markaa eh, in waxaasi ay baahaan inkastood in badan ka jawaabtay M- maxay tahay Eh, maxamedo waxay leedahay qurux wanaagsan iyo sharaf aada u weyn ayay leedahay in eh, dadku ay isdhexgalaan oo ay eh, iskaashadaan oo si qalbi furan ay wax isaga bartaan oo wax isaga kororsadaan Een, waxyaalaha la barto waxaa ugu wanaagsan dadku ma oga inta badan waxay u qabaan dhaqanka waxa la yidhaahdo in aan la baran waa la bartaa dhaqanka dhaqanka wanaagsan waa la bartaa nabi maxamed baa sala allahu wasalam baray dadkii dhaqan diin ku salaysan iyo islaamnimo eh, dadkii u yimid oo wax badanna ka bedelay Eh, sidoo kale eh, marka laga soo tago waxyaalahan eh, faa'iidada leh cilmiga ku salaysan iyo waayo aragnimada iyo tacliinta iyo sancada iyo farsamooyinka iyo eh, farshaxanka eh, dhaqan wanaagsan oo soo dhaweyn leh oo iskaashi leh oo ah in cilmiga isaga ahe aan eh, qaar ka mid a eh, sheegay lasoo dhaweeyo oo lagu faano meeshii eh, laga faani lahaa waa wax een, waxa ugu sharafta badan oo la samayn karo Een, een, waana arrin een, xaqiiqdii ammaan mudan eh, dad badan iyo degaano soomaaliyeed inay eh, sidaas horseedeen oo soo dhaweeyeen waxaan isleehay waa wax ummadan adduun iyo aakharaba ay ka faa'iidi karto wax weyn aada u weyn ka faa'iidi karto horumar iyo een, maxaa la yidhaahdaa barwaaqo u horseedi karto aad baanan ugu farxsan oo u hambalyeynaya waan gartay aad baad u mahadsantahay cabdikhayr iyo dhallinyarada kale nagula jirtay barnaamijka caawa adaan dorow
aad baad umahadsan tahay maxamed cabdi sandheere iyo xubintaasi wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga intaadaan kaga gudubna maxamed maxaa noo xiga waxay noo xigaa colaadow eh, xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo ay dhallinyaradu noogu soo gudbiyaan kolba wixii ay maanka ku hayaan
Ah, magacayga xasan magacayga waa xasan ibraahim xasan eh, waxaana joogaa magaalada muqdisho gaar ahaan ah, degmada wadajir Eh, magacayga waxaa ku guuxaya eh, soomaaliya oo qofka eh, shaksiga ah ee soomaaliga ah meeshuu doono oo mari karo asigoo cabsi la-aan micnaha ee gooshaya ee nin koonfur ilaa iyo waqooyi runtii eh, aad bay maskaxdayga ugu guuxaya waan rajeynaya mustaqbalka in aan gaari doono mardhow
bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa mukhtaar jaamac maxamed oo jooga magaalada hargeysa runtii maskaxdeyda waxaa ka guuxaya ama madaxayga waxaa ka guuxaya in ummadda soomaaliyeed ee ku dhiban waxantiyada hideedba ku sanoogol yahay dhibaatada iyo xisaabka ku sugan siday uga bixi lahayd iyo inaan inuun contribution ama aan ka qayb qaadan lahay sidii ummadda soomaaliyeed ay u badbaadi lahayd ayaa runtii markasta madaxayga iyo maankaygiiba ka guuxaya se ugu weyn markaa aan badanaa ka fikaraana waxa weeye taa iyadaa weeye
bismillahi raxmaani raxiim magacayga waa cumar maxamed soomane waxaan joogaa magaalada garawe ee xarunta maamul goboleedka puntland waxyaabaha maankii ka guuxaya islamarkaana aan rajeynayo eh, waxa weeyaan in dalka soomaaliya oo muddo badan dagaallo sokeeye uu kusoo jiray islamarkaana burbur xoog leh kaabayaashii dhaqaalaha gobihii waxbarashada iyo adeegyadii kala duwanaa ee aasaasiga ahaa ee dadka ay ku tiirsanaayeen ay baaba-een in hadduu alla raalli ka noqdo laga gudbi doono dhibaatooyinka dhanka een, ee dagaalada ah ee ka jira gudaha dalka soomaaliya waxaana rajeynayaa hadduu eber raalli ka noqdo in iminka xaaladda dalka soomaaliya sida uu yahay uu iska bedeli doono islamarkaana aan ka mid noqon doono dowladaha caalamka loogu jecel yahay oo kasoo gudbay een, een, bilihii madmadowga ahaa ee inta badan ee dowladaha caalamka saameynta xoogan ay ku yeesheen ee dagaalada sokeeye laakiin waxaan isleeyahay ee laba kun lix iyo tobanka ee marka la gaaro oo digsiga laba kun lix iyo tobanka dowladda soomaaliya iminka ay wado in gabi ahaanba dalka soomaaliya uu horseedi doono in ay ka bixi doonto xaaladda iyo taxaha siyaasadeed ee iminka dalka uu ku sugan yahay
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada oo barnaamijka aragtidooda ka dhibanayay gaar ahaan bar- xubintii maxaa madaxaaga ka guuxaya haatana kusoo dhowaada codkii baxsanaa fanaanka cabduqaadir macali cumar jubba iyo heestii baarliin
heestaasi baarliin iyo fanaanka cabdiqaadir macalin cumar jubba waxay u dambeeyeen barnaamijkii waa go'aankaaga ee dhallinyarada oo aad habeen kastoo talaada ah iyo habeen kastoo khamiisa aad dhegaysataan inta haddii laadha toddobaadka dambe aynu talaadada kulmi doonno ka horse berri aroor lixdii barhka waa anigoo ah maxamed cabdi maxamed colaad xasan iyo dhammaan saaxiibbada v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo cawaysin wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Francis Alonso reporting. The Russian Defense Ministry Tuesday angrily dismissed reports that its